halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow sareyow masiixow samawadaha guudow siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
mar kale ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhowaynaynaa barnaamijkan waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenni hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska ah ee baibalka waxaannu horay idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuuradda oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuuradda waxaa ku badan waxyiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waa kitaab ahmiyaddiisu ay sarrayso oo kuwa akhristaa oo dhaniba ay helayaan qalbiqaboojin xoog leh wakhtiga dhibaatadu ay ku badan tahay dadka dhexdiisa markii noogu dambaysay waxay inoo joogtay xaalka ku saabsan khibradihii nebi daa'uud markii uu yeruusaalem degganaa ee uu roobka da'ayey wuxuuna tirinayey zabuur uu ilaah ku ammaanayo markii roobka duufaannada wata uu ka da'ayo magaalada yeruusaalem waa roobka mararka qaarkood keena fatahaadda iyo weliba khasaaraha kale ee ku yimaada beeraha guryaha iyo xoolaha waxaa markaas nebi daa'uud oo daawanaya duufaantaasi u arkay iyadoo kormaraysa way dhaaftay duufaantu roobkiina wuu qayooday dabeeshiina way istaagtay duufaantiina way iska tagtay dadkuna waxay bilaabeen inay irdaha furaan waxaanay kor ugu sii baxday cidlada yuhuudiya dhanka koonfureed iyo dhanka galbeed waxay kaloo gaartay khaadeesh waxaanay ku fidday lamadegaanka siinaay hawadii waxaa ka buuxsamay saxaansaxo nebi daa'uudna wuxuu maqlay guux biyaha maraya dooxada khitroon ah haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka sagaal iyo labaatanaad aayadda sagaalaad ee baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan rabbiga codkiisu wuxuu dhaliyaa deerooyinka oo kaynta caleemaha wuu ka daadiyaa oo wax kasta oo macbudkiisa ku jiraana waxay yidhaahdaan ammaan haddaba duufaantu waxay keentay waxyaabo wanaagsan xayawaankii way baqeen oo kuwii rimanaana ilmihii ayaa ka soo baxay oo xanuunkiina wuu dhammaaday waxaa kaloo duufaantu dadkii ay ku soo wada xadhaysay macbudka oo wakhti dheer bay halkaasi joogeen waxay halkaasi u aadeen inay magaca rabbiga u yeertaan dabeesha way dhammaatay oo dhanka koonfureed ayay ku sii libirtay iminkana waxaannu eegaynaa gunaanadka zabuurkan sagaal iyo labaatanaad waxaanan eegaynaa aayadda tobanaad isla baalka toddoba boqol shan iyo toban ee axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbigu wuxuu dul fadhiyaa daadka haa oo rabbigu wuxuu weligiisba u fadhiyaa sida boqor oo kale ilaah baa hoggaanka u hayey duufaanta roobka wadata intii ay socotay oo dhan oo welibana daadka isagaa maamulayey haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno cutubka sagaal iyo labaatanaad aayadda kow iyo tobanaad ayaa waxaa qoran sida tan rabbiga dadkiisuu xoogayn doonaa oo rabbiga nabad buu dadkiisa ku barakadayn doonaa awooddii rabbiga waxaa laga dhex arkay duufaantii xoogga badnayd waana isaga kan dadkiisa xoogaynaya marka duufaantu ay timaado ilaah wuu ina xoogayn karaa uu ina awoodsiin karaa inaan ka gudubno xiisadaha nolosha waxaanan khibrad u yeelanaynaa nabadda ka dambaysa wakhtiga dhibaatida duufaanta xooggeeda oo dhan waxay ku faafi karaysaa dhulka oo dhan laakiin ilaah baa weli maamulka haya oo wax uu ka cabsanayo qofka ilaah ka baqaa ma jiro waxaan horay idinku sheegay oo aan carrabaabay wakhtiga dhibka weyn uu jiro ha yeeshee ilaah baa dadkiisa ka gudbinaya ama dhaafinaya wakhtigaasi isaga ah armageddon ama kan masiixa mucaarada ayaa sugaya kuwaas oo kan cadowga ah wuxuu ka imaanayaa dhanka waqooyi oo dhulku qabsan doonaa laakiin ilaah baa duufaanka ku jira oo isaga ayaa maamulka haya cutubka sagaal iyo labaatanaadina wuxuu reer banu israa'iil u yahay cashar wax ku ool ah haddaba zabuurkan wuxuu inoo hayaa farriin innaga maanta waxaannu innaga qudhayadaba leennahay abuur cusub oo innagu qayb kama nihin kuwii axdigii hore waxaannu leennahay aadanka dambe oo rasuul bawlosna wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii labaad ee reer korintos cutubka shanaad aayadda toddoba iyo tobanaad sida tan sidaas daraaddeed haddii qof masiixa uu ku jiro waa abuur cusub oo waxyaalihii hore way idlaadeen bal eega wax waliba way cusboonaadeene sababtaasi aawadeed ayaanan aniga u dhowrin sabtida waayo waxaa iska lahaa kuwii axdigii hore raaci jiray ama ku dhaqmi jiray waxaadse arkaysaa kuwa su'aal ka qaba oo leh goormaa sabdidii ilaah la beddelay waxaan haddaba idiin sheegayaa dhegaystayaal inaan la beddelin ha yeeshee innaga ayaa layna beddelay oo waxaannu ku soo biirnay masiixa nool maalinta cusub ee aynu ilaah caabudayno waxa weeye bilowga toddobaadka oo ah maalinta sara kicidda awowgeen aadan ayaa waxaa la hoos keenay dunida oo dhan laakiin wuxuu lumiyey maamulkii waxaase soo celiyey maamulkii ama xukunkii ciise masiix waxaa abuuristii hore ka buuxa qaab iyo nidaam iyo sharaxaad fara badan oo farriintaas ku qoran axdigii hore innaga ayaa iska leh waxaa duufaanta ku jira abuur cusub ruux kacsan waa duufaanta qarka u saaran inay innaga oo dhan ina baabi'iso haddii aad tahay carruurtii ilaah waxaannu hubaa inaad duufaanta nolosha aad ka soo gudubtay amase weli aad ku jirto waxaan idiin sheegayaa sayidkii dambe inuu noqday kan duufaannada ka xoog badan oo isagu wuxuu kuwiisii dhaafsiinayaa dabaysha waxaaba dhacday maalin isagoo la socda xertiisa inuu hurdooday oo duufaan baa ku heshay badda galilii haddaan qisadaasi idinka akhriyo kitaabka axdiga cusub ayaa waxaa habboon inaad la soo baxdaan baalka sagaal iyo lixdan injiilka sida maarkos uu u qoray cutubka afaraad aayadaha toddoba iyo soddon ilaa afartan waxaana qoran sida tan waxaa kacay duufaan weyn oo dabayl ah hirarkiina dooniday ku dhaceen ilaa ay doonnidii buuxsamaysay isaguna wuxuu joogay xaggii dambe ee doonnida isagoo barkin ku hurda markaasay toosiyeen oo ay ku yidhaahdeen macallimow miyaanay waxba kula ahayn inaynu lunno kolkaasuu kacay oo dabeeshii canaantay oo badduu ku yidhi aamus oo xasil markaasaa dabeeshii degtay oo xawaal weyn baa dhacay goortaasuu wuxuu iyaga ku yidhi maxaad sidaa ugu baqaysaan sidee baydnaan weli rumaysad u lahayn waxaa haddaba muuqanaya in sayidku u dejiyey dabeeshii laakiin mararka qaarkood ma dejiyo duufaanta mararka qaarkood dhegta ayuu inoogu sheegayaa oo wuxuu inagu yidhaahdaa waynu ka gudbaynaa xiisadahan kulul ee nolosha taasina waa wax ahmiyad ballaaran waxaan garanayaa dad badan oo xiisada darani ay ka qabsadeen dunidan ha yeeshee kuwa ilaah garanaya way ka gudbayaan xiisadaha nolosha si kastoo ay u adag yihiin ha yeeshee markii dhibaato ay ku soo food saarto waxaa loo baahan yahay dhegaystow inaad laba hal xusuusato waxaana weeye in dhibaatidu ay dhammaanayso iyo in rabbigu ku awoodsiinayo inaad ka gudubto dhibaatidaas waxaana intaasi ku soo dhammaanaya zabuurkii xiisaha weyn lahaa oo welibana laynoogu sheegay sida ilaaheennu uu inoo marsiinayo xaaladaha dhibka badan markaasoo nebi daa'uud uu ku soo gebagabeeyey zabuurkiisan rabbigu dadkiisuu xoogayn doonaa oo rabbigu nabad buu dadkiisa ku barakadayn doonaa waxaannu haatan bilaabaynaa zabuurka soddonaad oo inoogu qoran baalka toddoba boqol lix iyo toban ee axdigii hore waa zabuur gaaban inkastoo welibana aynu soo koobi doonno wuxuu ka hadlayaa hal mawduuc oo ku saabsan bogsiinta ilaah kanu waa zabuur ama qhasiido qusaysa markii nebi daa'uud taambuugga ilaah uu u hibeynayey waana qhasiido allacaabud ah markii xiisadii noloshu ay dhammaatay ayaa waxaa bilaabanaya hees qaar ka mid ah kuwa kitaabka ka faallooda ayay la tahay in nebi daa'uud uu qoray zabuurkan soddonaad markii uu sanduuqii axdiga keenay magaalada yeruusaalem oo uu dhex dhigay taambuuggii uu dhisay qaar kalena waxay la tahay in la qoray markii nebi daa'uud la siiyey dhulkii uu ka iibiyey ninkii la odhan jiray araa'una halkaasoo uu badarka ku shiidan jiray oo waxay ahayd duleedka yeruusaalem waana meeshii laga taagay macbudkii nebi sulaymaan uu dhisay marka kuwo badan ayaa waxay rumaysan yihiin in zabuurkanu uu yahay mid waxyi ah oo ilaah uu ku ammaanay markii uu dhulkaasi u hibaynayey ilaah reer banu israa'iilna way xusuustaan oo waa ciidda ay ugu yeedhaan xanuka ama xafladda uhibaynta waxaanay ka bilaabatay dhulkaasi oo la xusuusan jiray wakhtiyadii nebi daa'uud kadib haddaan markii ugu horraysay dhegaystayaal idiin bilowno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka soddonaad aayadaha kow ilaa labo ee baalka toddoba boqol lix iyo toban ee axdigii hore waxaa qoran sida tan rabbiyow waan ku sarraysiinayaa waayo kor baad iga yeeshay oo weliba igama aad dhigin in cadaawayaashaydu ii faanaan rabbiyow ilaahayow waan kuu qeeshaday oo adna waad i bogsiisay waxaan rumaysanahay oo qorayaal kalena ay rumaysan yihiin in nebi daa'uud uu u jiraday sidii boqor xisqiyah oo kale oo ilaah baa cudurkiisii ka bogsiiyey haddaba wax qoraal ah oo arrinkaasi laga qoray ma jiro laakiin aayadahan ayaa inoo sheegaya in ilaah uu bogsiiyey nebi daa'uud waxaan jeclahay zabuurkan waayo ilaah baa inoo sameeyey isla waxaasi innaga xitaa bilxaqiiqa waxaan jeclahay zabuurkan waayo mararka qaar markii aan jirrado ee aan akhristo ilaah wuxuu i siiyaa nolol markii aan jirranahay waxaan akhristaa isla aayadahan oo waxaan idhaahdaa ilaahayow waan kuu qayshaday oo adna waad i bogsiisay waa zabuur ay tahay inay akhristaan kuwa ilaah uu bogsiiyey oo dhan haddaan horay idinku sii wadno oo aannu eegno cutubka soddonaad aayadda saddexaad waxaa qoran sida tan rabbiyow waxaad naftaydii kor uga qaadday shi'ool oo waad i sii noolaysay si aanan yaamayska ugu dhicin inkastoo aanan garanaynin cudurka i weerara iyo sababta ka dambaysa ayaan haddana ilaah ku leeyahay ilaahow rabbiyow waxaad naftaydii kor uga qaadday shi'ool oo waad i sii noolaysay si aan yaamayska ugu dhicin hadalladaasu macaani weyn bay iigu fadhiyaan haddaan horay idinku sii wadno xigashada oo aannu eegno zabuurka soddonaad aayadda afraad waxaa qoran sida tan quduusiintiisooy rabbiga ammaan ugu gabya oo mahad ku noqa magaciisa quduuska ah haddaba waxaa inta ku qoran oo la leeyahay rabbiga ku ammaana magaciisa quduuska ah waa talo u wanaagsan mid waliba oo rabbiga ka cabsada ilaah iguma bogsiin wanaag aniga igu jira aawadii igumana bogsiin inaan ahay macallin dadka bara hadallada quduuska ah ee baibalka wuxuu sidaas u sameeyey inuu quduus ahaa iyo in quduusnimadiisu aanay isbeddelin wuxuu garanayaa dembiyadayada oo wuxuu igu badbaadiyey nimcadiisa welibana heerarkiisii hoos uma dhigin markii uu i badbaadinayey waxaan ilaah ku ammaanayaa bogsiintiisa iyo sida uu u shaafiyo kuwa isaga taabacsan iyo inuu yahay dhakhtarkayga weyn markaana ma ahan inaan dadka ku ammaano inay i bogsiin karaan waa kuwa sheegta inay dadka bogsiinayaane oo mucjiso ay ku keenayaan bogsiin rajo lagama qabo inaan u tago qof isku sheega inuu yahay mid dadka dhaaw ku sameeya oo sheegta inuu wax bogsiin karo haddii aan jiranahay waxaan u tegayaa dhakhtarka weyn waana ciise masiix waxaan idiin sheegayaa in ilaah quduus uu yahay waxaana bogsiintiisu ay inoo soo maraysaa magaca ciise masiix waa inaan ka mahad celinnaa inaan leennahay ilaah quduus ah oo nimco inagula macaamilooda waayo si kale oo aynu ugu soo dhowaan lahayn lama arko haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuuradda cutubka soddonaad aayadda shanaad ee baalka toddoba boqol lix iyo toban ee ahdigii hore waxaa qoran sida tan waayo cadhadiisu waa daqiiqad keliya laakiin raallinimadiisu waa cimriga habeenka waxaa jirta oohin laakiinse aroorta farxad baa timaada waxaa sabuurluhu uu leeyahay cadhadiisu waa daqiiqad keliya waxaanan garanaynaa in duufaantu ay ina gudbayso oo xiisadaha noloshuna waa la mid xitaa haddii ilaah uu ina xukumo cadhadiisu waa daqiiqad keliya ilaah wuu ina canaantaa uu ina edbiyaa haddaba isla sida aabbayaasheenna aadmiga ahi ay inoo canaantaan markaynu yarnahay ayaa ilaahna uu inoo canaantaa markii aynu weynaanno oo isagaa badbaadiyaheenna noqonaya oo markii aynu baaluqno isagaa leh aanshixinteenna ha yeeshee ciqaabtu wax wanaagsan ma ahan laakiin cadhadiisu waa daqiiqad keliya oo sii socon mayso haddaan horay idinku sii wadno oo aannu u soo daadegno aayadaha siddeed ilaa sagaal ayaa waxaa qoran sida tan rabbiyow adigaan kuu soo qeyshaday oo baryootankaygii waxaan gaadhsiiyey rabbiga bal markaan yaamayska ku dego maxaa faa'iide ah oo dhiiggayga ku jirta ma ciiddaa ku ammaanaysa oo ma runtaaday sheegaysaa haddaba waxaan rabbiga ku idhi isla sidii nebi daa'uud uu ku yidhi wakhti aan xusuusnaa oo waxaan idhi rabbiyow waxaan jeclahay inaan waayo sii noolaado ee i bar hadalladaada waxaan garanayaa inaan wakhti dheer kula joogi doono markii aannu jannada ku kulanno laakiin waxaan doonayaa inaan in yar dunida sii joogo nebi daa'uudna sidaas oo kale ayuu u hadlay oo waxaan dareemay inaan aniguna sidaas oo kale odhan karo markii aan xanuunsado saaxiib waxaad heli doontaa zabuur adiga kugu habboon waxaan rumaysanahay in qof waliba uu heli karo zabuurado ku habboon marxaladaha uu ku dhex jiro daraaddood anigana zabuurkan soddonaad ayaan dareemay inuu yahay mid aniga igu habboon inaan akhristo markii aan xanuunsanahay haddaan soo koobno ayaannu iminkana eegaynaa aayadda laba-iyo tobanaad ee zabuurkan soddonaad waxaana qoran sida tan taasuna waa si nafsaddaydu ay ammaan kugu gabaydo oo aanay u aamusin rabbiyow ilaahayow weligayba waan kugu mahadnaqayaa haddaba wax kale oo aan ka odhan karo aayaddan ma lahan wixii nebi daa'uud uu yidhi ayaan aniguna leeyahay waxaan rajaynayaa wixii adiga aad doonaysay inaad tidhaahdo un weeye nebi daa'uud noloshiisii way isbeddeshay waayo wuu jirranaa markaasuu si deg deg ah ku caafimaaday wuu murugoonayey oo farxad baa ka buuxsantay wuu aamusnaa oo wuxuu arkay isagoo ilaah ammaanaya waxaa intaasi ku soo dhammaanaya dhegaystayaal cutubkii soddonaad oo isaga qudhiisa aynu soo koobnay waxaanan iminka bilaabaynaa zabuurka kow iyo soddonaad zabuurkan kow iyo soddonaad waa zabuur ka hadlaya hal mawduuc waxaana weeye salaad ilaah la weyddiisanayo samata bixin badanaa zabuuradahan waa kuwo aan sidaasi loo garanaynin laakiin waxay qayb ka yihiin kuwa ugu qiimaha weyn leh hadallada ilaah dareenkayguna waxa weeye haddii si weyn loo adkayn lahaa zabuuradahan macaani weyn bay ku dari lahaayeen qorniinka khaasatan markii aynu ka hadlayno danta ilaah markay joogto qaranka reer banu israa'iil ficil ahaan zabuuradaha oo dhan ee aynu soo aragnay waxaa qoray boqor daa'uud oo isagaa laxankana u sameeyey zabuur waliba wuxuu leeyahay macaani khaas u ah mar kale waxaannu arkaynaa dhibaatada kuwa ilaah ka cabsada markaana zabuurkan waxaa ku jira qidcooyin ka hadlaya dhibaatada kuwa ilaah ka cabsada zabuurkan kow iyo soddonaad wuxuu ka hadlayaa khaasatan dhibaatooyinkii hore ee nebi daa'uud xitaa wuxuu eegayaa mustaqbalka wuxuuna quseeyaa waxyi ahaan dhibaatooyinka ku imaanaya qaranka reer banu israa'iil marka la soo gaaro wakhtiga dhibka weyn uu imaanayo ugu dambayntiina wuxuu ka hadlayaa dhibaatooyinka wakhtigaasi taagan zabuurkan wuxuu inoo hayaa farriin aniga iyo adigaba wakhtiga habeennimada markii aan hurdada gabo waxaan akhristaa zabuuraddan oo waxaan imaadaa qaybtan ka bilaabata zabuurka shan iyo labaatanaad ilaa soddon iyo sagaalaad waxaanan ka helaa qalbiqaboojin aan qiyaasi karin haddaan markii ugu horraysay idiin bilowno xigashada ama akhriska aayadaha zabuurkan kow iyo soddonaad ayaannu eegaynaa baalka toddoba boqol lix iyo toban ee axdigii hore cutubka kow iyo soddonaad aayaddiisa koowaad waxaana qoran sida tan rabbiyow adigaan isku kaa hadleeyaa yaanan weligayba ceeboobin oo xaqnimadaada igu samata bixi waxaa halkan nebi daa'uud uu ku leeyahay xaqnimadaada igu samata bixi daa'uud wuxuu haddaba garanayaa in ilaah aannu heerkiisa hoos u dhigaynin si uu u badbaadiyo dembiile dembigu wuxuu mutaystaa ciqaab oo haddii dembiiluhu uusan bixinin ciqaabta qof kale ayaa dhiibaya ama bixinaya ciqaabtaasi ilaahna qorshe ayuu lahaa oo wuxuu badbaadinayaa dembiilaha waayo qof kale ayaa wuxuu bixiyey ciqaabtii dembiga qofkaasuna waa wiilkiisa ciise masiix iyadoo ay taasi ugu wacan tahay ayaa nebi daa'uud wuxuu leeyahay sida ku qoran zabuurka kow iyo soddonaad aayadda labaad sida tan dhegtaada ii soo dhig oo dhaqso ii samata bixi dhagax weyn oo xoog leh ii ahaw iyo guri laysku difaaco si aad ii badbaadisid haddaba sidaannu zabuurkan kore ku arkayno waxaannu u baahannahay dhagax ama meel siman oo aynu istaagno haddaba sidee baynu meeshaasi ku helaynaa ama waa maxay meeshaasi siman ama dhagaxa la sheegayo haddaan injiilka sida matayos uu u qoray cutubka lix iyo tobanaad aayadaha shan iyo toban ilaa siddeed iyo toban eegno ayaa waxaa ku qoran sida tan markaasuu wuxuu ku yidhi idinkuse yaad igu sheegtaan simon butros ayaa u jawaabay oo wuxuu ku yidhi waxaa tahay masiixa ah wiilka ilaaha nool ciise ayaa u jawaabay oo ku yidhi waad barakadaysan tahay simon inayoonis waayo bini'aadmi tan kuuma muujin laakiin aabbahayga jannada ku jira ayaa kuu muujiyey anigu waxaan kugu leeyahay butros baa tahay oo dhagaxan ayaan ka duldhisan doonaa kiniisaddayda oo albaabadii haadees kama adkaan doonaan haddaba sida aad arkaysaan dhagaxdaasu waa ciise masiix iyo kiniisaddiisa dhagaxa laga duldhisayo kiniisadda waa masiixa rasuul bawlos oo arrinkaasi sii faahfaahinaya ayaa wuxuu leeyahay sida ku qoran warqaddii koowaad ee reer korintos cutubka saddexaad aayadda kow iyo tobanaad ee baalka laba boqol afar iyo sagaashan ee axdiga cusub sida tan waayo ninna ma dhigi karo aasaas kale kan la dhigay mooyaane oo ah ciise masiix haddaba dhagaxa weyn oo xoogga leh waa badbaadiyaheenna ciise masiix kaasoo aynu dhammaanteen ka duldhisi doonno kiniisadda marka waxaan kaloo ognahay in masiixu awood u leeyahay badbaadadeenna haddaan horay idinku sii wadno zabuurkan kow iyo soddonaad ayaannu eegaynaa aayadda saddexaad waxaana qoran sida tan waayo waxaa tahay dhagax weyn oo ii gabbaad ah iyo qalcaddayda haddaba magacaaga daraaddiis ii hoggaami oo ii hanuuni haddaba miyaa sayidka ilaahaaga ahi uu yahay dhagaxaaga oo ma meeshaas baad haatan ku dheggan tahay yuu kuu yahay qalcaddaada qalcad waxaa loo isticmaalaa daafac ahaan waana hubaal inaad u baahan tahay daafac nebi daa'uud wuxuu leeyahay magacaaga daraaddiis ii hoggaami oo ii hanuuni haddaan horay idinku sii wadno ayaa waxaa ku qoran zabuurka kow iyo soddonaad aayadda afraad sida tan oo iga bixi shabagga dabinka ah oo ay qarsoodiga iigu dhigeen waayo waxaad tahay qalcaddayda wuxuu nebi daa'uud leeyahay oo iga bixi shabagga dabinka ah oo ay qarsoodiga iigu dhigeen haddaba kuwa aan ilaah garanaynin sidaas bay dadka ku sameeyaan oo waxay had iyo goorba dhigaan dabinno haddaan horay idinku sii wadno xigashada kitaabka oo aannu eegno zabuurka cutubka kow iyo soddonaad aayaddiisa shanaad waxaa qoran sida tan gacantaada ayaan ruuxayga u dhiibayaa waayo waad i soo furatay rabbiyow ilaaha runta ahow haddaba haddaan gadaal ugu noqonno qorniinka ayaa laynoo sheegay markii ciise masiix la qodbayey in ciise masiix uu ku qayliyey cod dheer oo uu yidhi ilaahow ruuxaygii gacantaada ayaan geliyey oo markii uu sidaas yidhina wuxuu bixiyey ruuxiisa sida ku qoran injiilka sida luukas uu u qoray cutubka saddex iyo labaatanaad aayadda lix iyo afartanaad
siraadkii adduunkow subanaha eebow adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkaan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalaa aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soomary bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sariyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin